waa maxaa xabsi la yidhaha magacay walaalow annagu wadanka taariib baan kusoo gallay xudud baa nala soo qabtay marka taariib baan kusoo gallay dabeetana halkanaa nalagu xiray walaal xabsiga waxaana ku jiraa dadka qayb waxay ku jiraan laba bilood qayb waxay ku jiraan laba bilood iyo far qaybna waxay ku jirtaa bil kuwa oo inoogu labaas wixii ku jiraan ee ugu dambeeyey marka jaalka markaad soo galaysa nimankan askartaa waxay samaynayaan sawir bay kaa qaadayaan sawirka marka kaa qaadaan farano way kaa qaadayaan sawirkaa dabeetana taariikhda aad jaalka soo gashay ayay dusha kaga qorayaan iyo magaxaada saxan iyo jinsiyadaada dabeetana safaaradda ayaa ku imaanaysa qof safaaradda ka socda ayaa ku imaanaya nin wakiil oo safaaradda ka socda markuu ku yimaado sawirkiibaa dabeetana ayaad u dhiibaysaa sawirkii wuxuu dabeetana ka taxraaxayaa magaxaadi oo saddexaad iyo jinsiyadaadi iyo wixii oo dhan ciwaankiiba sawirkuu dusha kaga degan yahay dabeetana gohamkiibu kugu samaynayaa xabsiga tirada ku jirta mii sheegi karaysaa walaal tirada xabsiga aanu ku jira waxaa nahay boqol iyo konton rag ah iyo sideetan dumar ah ayaa hadda ku jira shalay maqribkiina waxaa la qaaday boqol iyo afartan meelahaasaa la qaaday konton dumar ah iyo sagaashan rag ah ayaa la qaaday dabeetana waxaa la geeyey jiddaa la geeyey oo loo tarxiilay kadibna diyaaradda halka laga saaray diyaaradda waxaana lagu yiri taraasiga iyo nairobi ku maraysaa kadibna saasaa lagu geenaya dalkii soomaaliya walaal rag iyo dumar iminka intaanu jeelka ku jirno waxaanu dhannahay sideetan dumara iyo boqol iyo konton ragga xaaladda aanu ku noolnahay xaalad ibni aadanku una ku nooleen baanu ku noolnahay marka xuduudda lagaa soo qabto waxaa weeye dhar waxaa jeesta waa lagaa qaadaya waxaa lagu soo reebaya hal buumaa lagu soo reebaya nin hal buuma ah xiran oo laba bilood jeel ku jiray oo saabuun ku iskaga dhaqaxataa uumada una haysan day waa fahmi kartaa nadaafad daro nolol xumo waxaan ku yidhi waxba kuma noolin